Guddoomiyaha ururka haweenka magaalada Moqokuri ee gobolka Hiiraan, Fahma Maxamed Cawaale oo warbaahinta la hadashay ayaa codsaday in haweenka magaaladaasi loo hirgeliyo goobo caafimaad oo lagu daryeelo hooyada iyo dhallaanka. Dadka ugu daran ee u baahan xarumaha caafimaadka ayaa waxaa ka mid ah hooyooyinka ku jira xilliga dhalmada, kuwaasi oo loo soo qaado magaalada Beledweyne. Fahma Maxamed Cawaale, guddoomiyaha ururka haweenka magaalada Moqokuri ayaa ka warbixisay baahiyaha ay u qabaan xarumo caafimaad.
Waxaan hadda aad ugu baahannahay waa adeegyo caafimaad. Annaga waxaan nahay hooyooyin. Waxaan aad ugu baahannahay waa adeega caafimaadka. Maadaama ay hooyooyinka inta badan ayna haysan. Isbitaal weyn aana Moqokuri weli aanan laga daahafurin. Oo markii qof ay foolato kaleeto ee halkaa inaa laga soo qaado Beledweyne oo kaleeto loo soo qaadaa. Beledweynena boqol iyo maasada oo kiiloomitir oo noo jiro. Xaggaas aad ayaan uga liidanaa xagga caafimaadka. Waxaan halka ka codsanaynaa in wasaaradda caafimaadka inay masaajiyo waaweyn oo xarumo waaweyn oo aad u shaqeeyo degmadaas in la keeno oo xaggaas caafimaadka aad loogala shaqeeyo degmada Moqokuri. Masaajiyo kuwa yaryar way jiraan laakiin inta badan xoolo uma shaqeynayaan. Laakiin xarumo waaweyn oo caafimaadka ay leeyihiin in Moqokuri laga furo ayaan aad uga codsanaynaa wasaaradda. Xarumaha caafimaadka aad ayaa xaggaas loogu baahan yahay. Waayo hooyo oo foolanaysa hadii Moqokuri laga soo qaado Beledweyne ma soo gaari karayso oo dhaxayo dhiig bax ugu dhimanaysaa. Xaalado khatar ah ka jiro. Xarumo waaweyn oo caafimaad in Moqokuri la geeyo ayaan ka codsanaynaa hay'adda caafimaadka. Mideeda koowaad gabdhaha waxaa ugu baahannahay in tababaro loo sameeyo oo sida cilaan saarka oo kaleeto, makeup ka oo kaleeto, harqaanka oo kaleeto. Xirfadahaas oo kaleeto waa inay gabdhaha ay bartaan. Gabdhaha Moqokuri waxaa waaye dad oo aad oo inay wax u qabsadaan u baahan. Laakiin dadkii wax u qaban lahaay uuna weli soo gaarin. Xaaladdaas ayaan aad u codsanaynaa.